to VOA1, the hits.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa fm-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad tobanka bisha nofembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan doorashooyinka somalilan toddobaadkan ka dhacaya oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga ucid iyo musharax madaxweyne faysal cali waraabe laba arrimood maanta naxdin bay ku jirtaayoo inay dee ururaas qaar diidaan naga badin waa reeree iyo labada xusbi ee kala jabay ee waddan iyo kulmiya sax xusbi ah inay natiijada nimidku soo baxo waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ku dhawaaqay inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah iyo fulinta heshiiska iyo golaha wadatashiga qaran ee muqdisho kaasoo maamulada puntland iyo jubbaland ay ka biyo diideen doorashada waa la qaban karaa lagana cabsan maayo cid dan gaarana la dhegaysan maayo doorashadana waa dhacaysaa go'aan baana lagu gaaray marar habaabinta iyo cabsigelinta baahi loo qabaahi ma jirto afar iyo labaatan sano kadib la fadhin mayo doorasho aan la garanayn
waxaa kalood maqli doontaan xildhibaanada gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo sheegay inay difaacayaan soomaalida sharci la-aanta ku ah maraykanka haddii madaxweynaha la doortay donald trump uu bilaabo dhaqangelinta ballanqaadkiisa musaafurinta muhaajiriinta iyo sidoo kale warkii qodobadaasi ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka dowladda qatar ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday inay hakisay doorkii ay ku lahayd dhexdhexaadinta wadahadallada muhiimka ah ee lagu rabay in xabad joojin lagu kala dhex dhigo israa'il iyo xamaas si loo soo afjaro dagaalka khaza islamarkaana loo gurya noqo lahaystayaasha israa'il ee ku sugan khaza qatar waxay sheegtay in tallaabadaasi ay u qaadatay sababo ay ku sheegtay niyadjabka ka dhashay horumar la-aanta heshiiska xabad joojinta ee khaza qatar waxay kaloo sheegtay inaysan miiska wadahadalka ku soo laaban doonin ilaa ay niyad wanaagsan oo ku qotomo wadahadallada la imaanayaan xamaas iyo israa'iil dalkan yar ee hodanka ah ee ku yaala khaliijka carabta ayaa ka barbarshaqaynayay maraykanka iyo masar muddo bilo ah iyagoo riixayay wadahadallo aan midho dhal noqon kuwaasoo u dhexeeyey dhinacyada isku haaya khaza go-aankan ayaa durbo guux badan ka dhaliyey gudaha israa'iil sabtidii shalay kumanaan qof oo israa'iiliyiin ah ayaa ku mudaaharaaday magaalada talaaviv kuwaas oo ka walaacsan xaaladda la haystayaasha weli ku harsan gacmaha falastiiniyiinta qoysaska iyo qaraabada caruur ku dhintay duqeyn ay ciidanka israa'iil ku bartilmaameedsadeen goob ay kubad ku ciyaarayeen ayaa sabtidii sameeyey kulan xus ah oo ay ugu murugoodeen uguna duceeyeen caruurta duqayntii lagu dilay caruurta ayaa ka dhacday deegaanka mawaasi ee xeebta koonfureed ee khaza halkaasoo isugu tageen boqolaal kun oo falastiiniyiin ah oo kasoo barakacay deegaano kala duwan oo ku yaala marinka khaza maxamed zanuun oo ka mid ahaa qaraabada caruurta la dilay ayaa sheegay in ilmaha ay ahaayeen bartilmaameedka madfaca lasoo gamay maadaama buu yiri aysan cid kale goobta joogin warbixintii jimcadii shalay ka soo baxday qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in toddobaatan boqolkiiba dadka lagu dilay dagaalka hadda ka socda khaza muddada afar iyo tobanka bil ah ay yihiin dumar iyo caruur dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka ad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinka ka imaanaysa washington aan ku bilownay maamulka somalilan ayaa lagu wadaa in saddex iyo tobanka bisha november oo ku beegan maalinta arbacada ah ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo ururo siyaasadeed ayaa markaasi ku tartamaya doorashadan v o eda waxay waraysi horudhaca u ah doorashada la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiye muuse biixi cabdi oo hadda ah madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro musharaxa xisbiga wadani iyo faysal cali waraabe oo ah musharaxa xisbiga ucid haddaba markan kusoo dhowaada waraysiga ugu horeeya oo aan idinkugu soo gudbin doono faysal cali waraabe oo ah musharaxa xisbiga ucid sahre ciidla nuur oo faysal ku wareysatay hargeysa ayaa marka hore weydiisay waxaa doorashada somalilan ka dhacaysaa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore
waa reer lawaale bay noqono waxaan doorashada maanta jirtaa doore adduunkana kama dhacdo maantana anaga noogu horeysa waxa weeye markii distoorkayga la sameeyey ilaa u naxariistee wuxuu ka shidaal qaatay sixty eigtkii oo intaan inqilaabka soomaaliya iyo somalilan ka dhicin ururadii siyaasadda la sameey baarlamaanka oo reer reer loo samaystay jiljilib waa garta laba state
xisbi oo baarlamaanka ootiya marka horta waxaas waa qas la sameeyo oo loo sameyn magaala bedeli xeerka fourteen looma sameynin dan qarane dan shaksiyaad ayaa loo sameeyey marka dee ilaahi subxaana watacaala muran badan baa ka dhacay mudahariyada ka dhacay dil baa ka dhacay waxaa ka dhacay ciidamadeediio markaase la jebiyey yaa ka dhacday khilaafka halkaa kay dhashay markaa aada iyo aad waxaan mahadnaqaynaa odayaashii reer burco ee xalka keena yidhi balaa wax kale haddaan jirin halayska saaro oo markaa saasaa weli laakiin waa waa waa doorasho nagu cusub dadkii iyo markaa celin jiriya maantana waa kala jaan marka ilaahay subxaana watacaala nabadgelyaan ilaahay ka rabnaa laakiin ma jirto magaranaysaa dad maanta mas-uuliina oo aan arkayo aan arkayo dhibaatada muuqata kanaxaya wada kursi baa la doonayaa marka insha allahu waxaan jeclayn inay nabad nagu dhamato hareer iska taagno waa garta maxaad ka filaysaa doorashadan markaad eegto muddada dheere xisbigaagu soo jiray iyo khibradihii sanadihii badna aad soo dhaxasheen
horta waa nasiib daro waxaan ka baqayaa inay arrintani wixii qabiil baa weeye jilbjilib baa loo furtay jilbjilib ayaa loo furtay dadku markii waxay de u ordaan oo ururadu ama asxaabta u tartamaan madaxweynenimo amba local council amba baarlamaan laakiin ururo keligood socda oo qabiil ku salaysan waa markii lagu horeysay waan gartaa marka waxaan filayaa waad ogeedo tii two thousand twelvekii dhacday xaqsoor xusbi xaqsoor waa kii diiday oo galaan waayey natiijadii waa kii dagaalku ka dhacay dilku ka dhacay weliba dee markaa local council buu dooranayo ilaa si caawi looga codeynayay qabiil mooyaan waa ta maanta laba arrimoodu maanta naxdin bay ku jirtaayoo inay dee ururaas qaar diidaan maalin laga badin waa reeree iyo labada xusbi ee kala jabay wadan iyo kulmiyo islaam xusbi ah inay natiijada haddii midkood soo baxo ka mid ays aqbali waayaan labada arrimood baa weeye horta labada naxdinta weyne waa labada walaaca aad ka qabto waa labada ka qabo berigii hore markay doorasho dhacdo anaa indhoosgadayn jiray anu qaran baanu ima kursi umaan iman caruurteeda markan ka soo imanayay waxaan ku yii nebi ibraahim caruurtiisa wuxuu ka tegay desert ama baraf
idinku bilowgii ilaa imika waad jirtaan maxaa kaga duwan tihiin inaad soo bandhigaysaan anagu waxaan kaga duwanaa maanta in isweydiiya maaha maanta waan garta anagu bortugal borgana baan leenahay waa tahay iyagu bortugal borgana male iyaga waxaa laga doonayaa way jireen kaa wuu jira oo wuxuu ah kulmiya wadan uu jiro kulmiyo ha marka cabdiraxmaan laga reebo waan garta inta kale wada kulmiya wasiirada kulmiya de maxay qabteen way keenaan cabdiraxmaanna isku xisbi baa ahayde ninkaasuma imaka ulida Waan gartay.
inta kale waa kulmiye inta madaxda ah waa asaas wasiiradii hore ah, waxa- waan gartaa iyaga waxa laga rabaa maxay qabteen waxay qabteen oo leeyahay taasaanu qabano waan ku darana maantana dee ma- ma- ma- ma sheegaan waxay yidhahaan waxa todeliba ma bixiyaan maqanase caafimaad ma bixiyaan waxbarasho ma bixiyaan layd ma bixiyaan waddo ma dhisaan waan garta gudoomiye marka idinka xisbiga u cid haddaan idiin nimaadno maxaad kaga duwan tihiin xisbiyadan kale ama ururada kale ee iminka u tartamaya doorashada Een, maxaad says leedahay dadka reer somalilan way kugu dooranayaan haddaad u soo bandhigto barnaamijkaaga siyaasadda annaga barashada siyaasadda mid aan maalmalugne maaha ninety seven baan galo waan garta waxaanu ku fadhiyaa systemka ah welfare state inaan dhisno oo aynu soomaaliya noqoto dal isku filan oo waxaan xooga saarinaa kow tacliinta budgetka ee boqolkiiba shan iyo toban gelin hadaa layidhaa caafimaadka waxaan gelinaa boqolkiiba shan iyo toban waxaan doonayaa inaan toban sanadood gudaheeda infrastructure dalkayga isku xidhno wadooyinka oo dhan eerboordo oo dhan aan dhisnaan doonaynaa waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaanu samayno dowlad iyo national unity government oo macaarida bajelisa aanu ixtiraafkaygu helo waxaan doonaya inaan joog inaan cuntada isku filaano oon gaajo la dagaalamo oo deegaamada beeraha leh awda be- rijan gabeyley beer iyo cadaadle meesha la yidhaaho beer iyo meesha la yidhaho oodweyne inaan dhulkaa ka dhigno salladii cuntadayda oo cuntadayda aan isku filaano horta haddaanad raashinkaaga haysan xurmati waxaan dadayaa dadkayga waxa weeye import oriented society in export united society ka dhigna Waa gartay.
waxaan doonaya inaanu xoolahayaga aanu ka dhigin market keliye adduunka waa organic adduunka oo dhan aan suuq uga doono waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan qof kastoo reer somaliland wherever he is inuu caafimaad helo inaanu jahliga ka saarno illiteratka somaliland with at least u badnaan fifty years aan ka saarno jahli qof kastoo reer somaliland dhallinyaradu tacliinteena doonina shaqooyinkaanu abuurinaayo waxaanu sameynaa wax allaale iyo waxa miyi ka soo maqay iyo secondary school ka baxay waxaan u vacation schools seventy five percent of our pupils ardayada vacation schools baan sameynaa waa iskuulada farsamada gacanta farsama gacanta inta toban fari waxaan gelina jaamacadahan gelina insha allahu tacaala wax u muhiimsan oo sameynaa waxaan noqonnaa wadan ka eebaysan oo ka zero tolerance of musumaasa marka system baan sameynaa distoorkaan furiyaa waxaan eegayaa wixiina muranka keeni hor jiray short comes oo dhan baan ka saaraya waan garta Huh? marka dalkan reform weyn reform weyn baan ku sameynaa insha allah waan gartay gudoomiye marka een, muddo laba iyo labaatan sanadooda een, barnaamijkaaga markaad ka hadlayso isla barnaamijkaasaad ku celcelis maxaad ugu guuleysan weyday inaad dadka reer somalilan ku qanciso oo xisbiga u cid markaa uu dee kaalmo hore doorashada yimaado inta badan waxaan aragnaa marka natiijada doorashada tiro aada u yar baad ku guuleysataan codadka laba waxa weeye horta qabiil baa lagu codaya waan gartay anuu qabiil qabiil kuma codayo qolaa beri layi maxaa codka u siin weyneeno reer burco waxayna mise mar orana la hadlay waaya markaasaan sootan afarta jeer ila yimi haya waxayna afarta jeer noo timi waxaa la yanuun cirkaan bodoodeynayo dhulkaan codeynayahay marna oo nin garxaj soo dhahaye ee codkana sii
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga ucid iyo musharax madaxweyne faysal cali waraabe oo u waramayey sahre ciidla nuur dhegeystayaal waraysigaasi oo dheer waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeheena soo socda isagoo muuqaal ahadna waxaad ka daalacan kartaan tvgeena qubanaha barteena facebook iyo website-keenna sidoo kalena waraysigan wuxuu hordhac u yahay waraysiyo taxane ah oo maalmaha soo socda aan idiin soo gudbin doono oo aan la yeelanay hogaamiyaasha iyo musharaxiinta xisbiyada somalilan ku tartamaya doorashadeeda isla wararka ku saabsanna dhinaca doorashooyinka ayaan ku jirnaaye madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa shalay ku dhawaaqay in galmudug ay diyaar u tahay qabashada doorashooyin qof iyo cod ah taasoo lagu soo dooran doono madaxweynaha isaga bedeli doona hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo shirkii dhowaan magaalada muqdisho ugu soo dhammaaday golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada laga soo saaray heshiis doorasho oo qof iyo cod ah iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland axmed cabdi kaariye qoorqoor oo magaalada dhuusamareeb shalay ka furay kalfadhigii koobiyi tobnaad ee golaha wakiilada ee galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada qofka iyo codka ah oo ku dhacaysa qaabkii loo qorsheeyey wuxuu sheegay in qabashada doorashada ay qayb ka tahay fulinta mid ka mid a heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada isagoo dhinaca kalena guul u soo hoytay shacabka galmudug ku tilmaamay in dib loogu celiyo awoodda si ay u soo doortaan madaxda iyaga xukumaysa golaha wadatashiga qaranka waxaa lagu heshiiyey doorashooyinka dalka wax kabedelka dastuurka ama dhamaystirka dastuurka iyo sida waddada loo marayo muddo howlo badan lasoo maray oo ay ka mid tahay la dagaalankii argagixisada khilaafiyo iyo howlo dowladda federaalka kale ay ku jirtay oo ay ka mid tahay in ay jireen murano dhoo dhexeeya dowladaha gobolka qaarkood iyo howlo kale oo badan oo mashquul lagu ahaa waktigii la asteeyey waxaad ogtihiin inuusan sidii loo qorsheeyay uusan u hirgelin saa darteed iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubiba hadda aysan ku jirin waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii laba kun labaatan iyo saddex lagu la meel mariyey ama golaha watashiga qaranka ku heshiiyey qodobo badan oo kamidana ay meel mariyeen golayaasha sharci dejinta in la dhaqaajiyo la hirgeliyo wakti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda waxaanan galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa waa guul weyn oo guud ahaan soomaaliya gaartay in bulshada awoodooda loo celiyo oo gacanta loo geliyo si ay go-aankooda cidda hogaaminaysa iyo madaxdooda ugu doortaan inkastoo galmudug ay ka soo kabanayso dhibaatadii al-shabaab ay ku haysay deegaano badan oo laga xoreeyey kadib dagaallo ay la kaashatay dowladda federaalka iyo maleeshiya deegaanka ah haddana weli waxaa jira deegaano ay maleeshiyada shabaab ku sugan yihiin laakiin madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay in galmudug ay xilligan ka mid tahay meelaha ugu habboon ee soomaaliya ee laga qaban karo doorashada qofka iyo codka ah inkastoo uu qiray deegaano ay weli shabaabka joogaan wuxuu sheegay in dadka reer galmudug ay xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan oo laga gudbo doorashooyinka dadban siduu yiri
galmudug anagu waxaan ka mid nahay meelaha soomaaliya ugu habboon in ay ka dhacdo doorasho waa dhul ama deegaan ama dad in yar oo cadowga khawaarijta ah ay ku dambeeyaan mooyaane xor ah la isu socdo dadkuna ay si buuxda doorashooyinkooda ama go-aamadooda ama u geli karaan ugana qayb qaadan karaan meelaha kale xirxiran ama dhibka khawaarijtu saameynta badan ku leeyahay anagu kama midni sidoo kale bulshada iyada reer galmudug meeshay soo gaareen uma qalmaan doorashooyin jacbur ah waxaan xaq u leenahay dadka reer galmudugna mudan yihiin inay codkooda bixiyaan ciday doonayaanna ay doortaan doorasho xalaal ana ay galaan lagana gudbo meelo laysku xildhibaano layskula qoqobo iyo in yaroo kooban iyo go-aamo gacmo gaara ku jira laga gudbo waxaan rabnaa dadkeena sharafta badan ee reer galmudug meelay joogaanba inay u diyaargaroobaan u istaagaan dhaqaajinta doorashooyinkaas oo xeerarkii ama sharciyadii ugu dambeeyey aan filayo waktiyada ama maalmaha soo socda in la horgeeyo labada gole aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare oo ay meel marin doonaan insha allah hadalka madaxweynaha galmudug ee fulinta heshiiska golaha wadatashiga qaran ee doorashada qofka iyo codka ayaa ku soo aadaya iyadoo dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug oo xubno ka ah golaha ay ka biyadiideen heshiisyadii u dambeeyey ee ka soo baxay iyagoo goobjoog aan ahayn qoorqoor oo sheegay inaan loo sii fadhin doonin doorasho dadban muddo afar labaatan sano kadib ayaa fariin adag u diray dad ka saluugsan ama ka shakisan qabashada doorashada waxaan maqalnaa iyadoo leeyahay doorasho lama qaban karo doorasho qof see loo qabanaya yaa qabanaya ma waxyi baa soo degaya oo cid doorashada yaa qabanaya doorashada waa la qaban karaa lagana cabsan maayo ciddan gaarana la dhegaysan maayo doorashadana waa way dhacaysaa go-aan baana loo lagu gaaray golayaashuna way meel marinaya insha allah waana lagu dhaqaaqaya marin habaabinta iyo cabsigelinta iyo waxyaabaha la abuurayo baahi loo qabaahi ma jirto waxaa loo baahan yahay cidda joogto talada inay go-aan ku qaadato sida xeerarka iyo qawaanuuntu ay qabtana doorashooyinka loo qabto waxaan leenahay walaalaha ka shakisan ama ka cabsanaya walaalayaal afar iyo labaatan sano kadib la fadhin mayo doorasho aan la garanayn iyo sida nooca ay tahay iyo sida ay u dhacayso aanan lagu qanacsanayn waa inaan ka gudubno dadkayaga sharafta lena aan siino awooddooda awooddooda iyo codkooda si ay go-aankooda ugu gaaraan oo aynan u noqon dad mar walba loo haysto ama go-aankooda loo haysto si aan sax ahayn
hadalkii madaxweyne qoorqoor ee qabashada doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo shalay dowlad goboleedka jubbaland ay soo saartay guddi qabanaya doorasho dadban oo lagu soo dooranayo madaxweynaha jubbaland kaas oo uu soo magacaabay madaxweynaha xilligan ee jubbaland axmed maxamed islaan madoobe kaas oo bishii hore isaga baxay shirka golaha wadatashiga qaran weli waxaad nagala socotaan v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal donald trump ayaa talaadadii lasoo dhaafay ku guulaystay tartanka doorashada madaxtinimada maraykanka ee sannadkan laba kun afar labaatanka madaxweynaha dooran ayaa intii uu ololaha ku jiray wacad ku maray inuu dalka ka musaafurin doono malaayiin qof oo sharci darro ah ama si sharci darro ah dalka ku soo galay iyo muhaajiriin aanan haysanin dukumeentiyada dalku joogga haddii uu xafiiska yimaado arrinkaasi ayaa walaac ku abuuray soomaali badan oo aanan haysanin sharciga dalku joogga kuwaasoo intooda badan ku nool gobolka minnesota haddaba sidee ayuu gobolka minnesota ama golaha sharci dejinta ee minnesota iyo guddoomiyaha gobolkaba ay uga falcelin doonaan haddii ay arrintaasi dhacdo nuur xasan nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota
waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo waddankan gobolka minnesota waa waddan ka madax banaan aan annaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas wax dhibaataha ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto annagoo xildhibaanaha waxaan balan qaadaynaa inaan halkaasi sidaan awal ugala shaqaynayna amnigooda caafimaadkooda iyo siday waxbarashada u baran lahaayeen inay sii wataan sidaad la socotid governorkeena tim walls oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa shala shir jaraayad wada qabanay oo annaga dham meeshaas waa wada joognay waxaa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa loogana hortegi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yirahdo donald trump annagu waxaa nahay state ka tirsan federaalka laakiin ka madax banaan oo had iyo jeer diyaar u ah inaan asaga maca haddaan rabna aan ka joojino inuu soo galo gobolka minnesota waa garta xildhibaan samakaab cabsida dhallinyaradan soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xakunka la wareego madaxweynaha dooran trump ma ka hadlay guddoomiyaha gobolka sidaad la socotid labada berioo lasoo dhaafay shir baan ku jirnay guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaanu diyaar u nahay in aan la shaqayno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka minnesota ha ahaadaan soomaali ha ahaadaan spanish ha ahaadaan meelba adduunka ay ka imaadeen waxay u imaadeen madangelyo madangelyadaasna waan u sugi doonaa awoodeedana waan u leenahay waxaana diyaar u nahayna inaan difaacno waxaan diyaar u nahay inaan sidaan horey u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorneyaal ama looyaro iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uusii wadan lahaayeen wax allaale waxaan qabanay labadii sanoo lasoo dhaafay waxaan diyaar u nahay inaanan difaacno sharci kastaba ha ahaatee heer gobol gobolka minnesota waxay ku yihiin amni waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo soomaali oo laga soo doortay gobolka minnesota had iyo jeerna waa difaacaynaa wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo sharciga qofka hadduu ku xadgudbo qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka sbanishka ama qof walbuu yahayba waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha donald trump ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka sanjuwel seriska loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi marka minnesotana dabcan kama mid ahan marka sidee ayaad arintaasi maarata haddiiba ay dhacdo aad uga falcelin kartaan nuurow annaga awoodaan leenahay waa gobolka minnesota ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka minnesota annaga inaga amar qaataan waxaan annagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka minnesota waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano hal mar bay dhacda minnesota in dad laga tarxiilo waxay ahayd two thousand threegii labada kun iyo saddexdii labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay govornarkii waddankan iyagaa haystay xildhibaanadan iyagaa ugu badnaa oo republican bay ahaayeen xeer ilaalyahan iyagaa haystay hadda intaasoo dham annaga haysano gobolkan qof walba oo soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno amnina waxay ku yihiin gobolkooda minnesota laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysan dulmarin ama dembi aysan gelin
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota oo u warramay nuur xasan nuur dhegeystayaal waraysigan oo dheer waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadaheenna galabta iyo caawa fiidkii haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkii iskalaaji iyo heestii wehel caashaq
wehelkayga noloshay kolka wacadka diintiyo xaqa waalidiintiyo waxyeebe laga tago wehelkayga noloshay kolka wacadka diintiyo xaqa waalidiintiyo waxyeebe laga tago wax kastoo mudnaanlo cadmiga la qarawey adiga yeeyoy ka sii wacan wax kastoo mudnaanlo cadmiga la qarawey adiga yeeyoy geeyoy ka sii wacan wayrada dareenkiyo xididada wareege waraab shadiigiyo wadnaha adaa adiga gacaloy wadnaha dega wayrada dareenkiyo xididada wareege waraab shadiigiyo wadnaha adiga gacaloy wadnaha dega aniguna wad mooye weligay intaan jiro waxaa igu walaaya inaan ku ku wanaag falo aniguna wad mooye weligay intaan jiro
wadmooye weligay intaan jiro ayuu iskalaaji heestaasi wehel caashaq ayaana u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacadaheenna kalena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waxdayda midigii warasada gobaatay wabiirmaaniyo waqalii